alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin qaswatu bani qurayda waa dersigii soddonaad min kitaabi nuur اlyaqiin fii siirati sayid اlmursaliin salى اllahu calayhi wasalam dersigii soddonaad weeye marka waa qaswatu bani qurayda walamaa rajaca marku noqday calayhi الsalaatu wasalaam nebi moxamed biasxaabihi asxaabtiisi marku la noqday xaggee laga noqday qaswat اlaxzaab qaswat اlaxzaab markii laga noqday wa araada uu damcay an yakhlaca inuu siibo libaasal xarbi dharkii dagaalka ilaa marka la dagaalamayo dhar dagaal baa la qaadanayaa markii nabad la iskaga joogana waa dhar kale dharkii dagaalka markuu damcay inuu iska dhigo riwaayaadka kale waxayba u badan yihiin waaba iska dhigay amarahu llaahu ilaahay baa nebiga amray biluxuuqi haleelid bibani qurayda nimankii reer bani qurayda ahaa baa layidhi haleel ka gaar nimankaa iyagaa weerar xataa yudahira ilaa uu nebigu ka dahiro ardahu dhulkiisa min qowmin qolo qoladaasoo lam tacud ay tasir bimacnaa saara aan ahaanin lam tacud aan ahaan tanfacu miday anfacayso macahum macooda alcuhuudu cahdiyaashu qolo aan ballamadu wax tarayn ballanta lala galo qolo aysan wax tarayn qoladaa haleel baa layidhi waa reer bani qurayde oo walaa tarbiduhum aysan xirayn oo dabrayn almawaahiiqu ballamada la adkeeyey qola aan ballanku dabrayn cahdigu uusan anfacaynin qoladaa haleel dhulka ka dahir qoladii baa weli laga sheekaynaya oo walaa ya'manu lmuslimuuna muslimiintuna aysan ka aamin noqonayn jaanibahum dhinacooda fii shiddatin dhibaatada muslimiintuna aysan aamin ka ahayn inay dhibaata kaga timaado qoladaas qoladaa weerar baa la yidhi waa garanaysaan xadiidkii oo jibriil baa nebiga u yimid calayhi salaam markaasuu yidhi oma hubkii baa iska dhigtay nebi allow soo yii haa nacam soo yidhi jibriil malaa'igtu hubkii ma dhigin iyagu axzaab dagaalkii haddii laga soo baxay hubkii weli hanagu waa wadnaa haddana anoo jibriila waxaan ka imid qoladii dabagalkoodii baan ka imid ilaahay wuxuu ku amrayaa inaad reer bani qurayda u dhaqaaqda hadda dhaqaaji ciidanka aniguna waan aadayaa fa musalzilun bihim dhulkan la lululayaa qoladaas waa la iskugu tegayaa malaa'igtuna dhankooda ka gelayaan marka sidaas baa ay ku socotaa arrintu waxaa dhacday faqaala liasxaabi nebigu asxaabtiisa wuxuu ku yidhi laa yusalliyanna yuusan tukan oo tukan axadun hal qof oo minkum idinka mid a alcasra salaada casar ilaa fii bani qurayda mooyaane galabta qof casar tukanaya yousan jirin ilaa reer bani quraydo inuu ku dhex tukado mooyaane macnaha waa inaan meelhebla casarka ku tukan oo kale meesha laga yihahdo kale deg deg baa laga rabaa maanta qof casar meel ka sokaysa ku tukan kara reer bani quraydo meel ka sokaysa fa saaruu saxaabadii way socdeen musriciina xaaliyin kuwa degdegay wa tabicahum waxaa raacay hum saxaabadii calayhi salaatu wasalaam taasaa faacilgu filan nebigaa raacay wey raakiban xaaliha nebigu mid saaran calaa ximaarihi ximaarka waa dameer sidaa markay dhacday walliwaa'uhu nebiga calankiisa dagaalka biyaddi caliyi caliyi bna abi aalib cali bn abi aalib baa calanka dagaalka wada wa khaliifatu nebiga kan khaliifadiisaayoo looga tegay cala almadiinati magaalada madiinana cabdullaahi bni ummi maktuum saxaabiga cabasa aayadaha hore kusoo degeen oo camoolka ahaa ee nebiga lagu canaantay sababtiis saxaabigaas wey saxaabigaasaa la adiga madiine siihay marka waxaa dhacday nebigu dameerkaas yacfuur baa la dhihi jiray baa leeyihi xataa reeriya ma saarnayn baa la leeyahy halkii markii sidii lagu baxay wa kaana cadadulmuslimiina muslimiinta tiradoodu wuxuu ahaa alaaثata aalaaf saddex kun ayaa saxaabadii nebiga la socota ahaayeen waqad adraka waxaa soo haleelay waxaa haleelay jamaacatan jamaaco oo min alasxaabi ka mid ah salaatlcasri casarka salaadiisi baa soo gaadhay fi ariiqi waddada iyagoo maray waxaa la isku ogaa reer bani qurayda salaada casria lagu tukado meel ka sukaysa mada dhexdii haddii la marayo dee raggii salaadii baa wakhtigeedii ku yimi qeyb ka mid a salaaddii baa soo haleeshay salaaddii markay soo haleeshay fasallaahaa salaaddii casarka waxaa tukaday bacduhum saxaabada qaarkood iyagoo aan meeshii gaadhin xaamiliina xaal yihiin kuwa ku xambaaraya amra rasuuli nebiga amarkiisii sala allahu alay slam uu amray hee bicadami salaatihaa salaadaas la-aanteeda waxay ku xambaareen calaa qasdi surcati deg deg u qasdideed nebigu dheereeyu nooga jeeday salaadda ha laga tago ma ahayn dantiisu bay dheheen ee ha la degdego ha la dheereeyo oo ha la ordo haddiiba horey ha loo socdo ba looga jeeday bay dheheen sidaasay ku xambaareen amarkii rasuulka oo yihiyaan meel ka sokaysa lagu tukan salaadoodiina waa tukadeen walam yusalliha salaaddii casarka ma tukan alaakharuuna kuwo kale ilaa fii bani qurayda reer bani qurayda dhexdooda mooyaane bacda mudiyi waktiha laakiin salaadda waktigeediio baxay ka bacdi qoladan waktigii waa ka baxa kuwaana xaamiliina xaaliyin kuwa ku xambaaraya alamra amarkii nebiga calaa xaqiiqati war nebigu ma yidhi yaan reer bani qurayda meel aan ahayn lagu tukan dee meel aan ahayn see ugu tukanaa bay dheheen meeshii aan tagno amarka xaqiiqadiisa bay ku xambaareen qola waa tukatay salaada casarka qolana waktigiina waa dhaafay mana tukan reer bani quraydeena tageen labadiina xadiidkii bay deliishanayaan sidaa markay dhacday baa hadhow waa loo sheegay falam yucanif nebigu ma haydaarteen ama ma canaanan ama ma guulguulin fariiqan koox oo minhum ka mid a ijtihaad bay ahayd marka mar haddii ijtihaadkana qofka asiibana laba ajar kaan asiibina hal ajar mar haddii wuxuu furuucda tahay culimmadu laakiin fuqahada waxay isku khilaafeen ayuhumaa aswad yaanba waxba loo haysana kuweebaa asiibay oo saxnaa qola waxay dhaheen kuwa salaada dib dhigay walow kunnaa macahum bay dhaheen fuqahadana haddaan inagu laftaydu la joogi lahayn la akharnaahaa kama akharuhaa waa gadaal marin lahayn say salaadda u gadaal mariyeen ragga iyagaan hadlayn haddaan la joogi lahayn annana saasaan u dibdhigi lahayn meel reer bani qurayda ka sokaysa kuma tukaneen rag halkaasay mareen qalana waxay dhaheen waxay dhaheen anagu taawiilkaasi waxaasoo dhan geli mayno qalana waxay dhaheen kuwii tukaday kuwaasa asiibay dee amarkii nebigana waa qaateen oo waa socdeen salaadiina waa la yimaadeen halkaa markii intaa la sheegay walamaa ra'aa markay markay arkeen banuu quraydata nimankii loo socdo reer bani qurayda garo waa niman yahuuda markay arkeen jeysha almuslimiina muslimiinta ciidankooda markay indhaha saareen dee meel ceela saxaabadii nebiga degeen markay arkeen kuwaani alqa allaahu ilaahay baa ku tuuray alrucba argagax fii quluubihim qalbiyaashooda qalbigu waa wadnaha wadnaha iska garaacay qoladii gaalada ahayd cabsi baa gashay waxay arkeen in lasoo duldegay wa araaduu waxay dooneen tanasula ka bixid min ficlatihim ficladoodii alqabiixati xumayd ficil xunoo ay sameeyeen sadarka dambe a inoo sheegaye inay iskaga baxaan ka iska bixiddu waa maxay inay ka cudurdaartaan arrin xunoo ay sameeyeen bay waxay isdheheen alleel arrintii xumaydna hadda ka cudurdaarta waa la idin hayaa waa linsoo duldegay adtanasula ka bixid iyo ka cudurdaarasho weeye arrintii xumayd ay sameeyeen maxay tahay wahiya arrintaa xumne alqadru waa ballanburin biman ay ku ballanburiyeen caahaduuhum ay la cahditameen waqta shuqli mashquul waqtigii weliba ay ku ballanburiyeen bicaduwin cadow lagu mashquulsan yahay cadowgaasoo aakhare kale nabiga saxaabadu cadow kale ku mashquulsan bay ballantii kaga baxeen oo cadowgii kale usoo raaceen xilli la mashquulsan yahay cadow kale layshayo iyagana awal ballan la kala dhigtay bay ballantii ka baxeen arrinta xunoo ay sameeyeen waa middaa waxay dabca inay ka cududaartaan walaakine annaa lahum seebuu ugu ahaaday daalika arrinkaas iyo cududaaradkaas walxaal qad habata lilmuslimiina muslimiinta oo u sugnaaday qadruhum dhagartooda iyo ballanburintooda falamaa ra-ow daalika arrinkaa markay arkeen taxasanuu way daydaysteen bixusuunihim difaacyadooda meelaha tarajayada iyo meelaha ciidamadu galaan iyo boholaha iyo xisniyada meelahoodii bay isku difaaceen waxaasarahum ulmuslimuuna muslimiintuna way go-doomiyeen khamsan wa cishriina leylatan shan iyo labaatan habeen baa isweer laga hayo shan iyo labaatankaa marka isweer laga hayo dee maxay samaynayaan meelna uma bixi karaan waxuma soo gelayaan waxma helayaan shan iyo labaatan beri baa la go-doomiyey cunaqabatayntaa maqlaysa wey falamaa ra-ow markay arkeen allah manaasa fakasha inaysan u ahaan min alxarbi dagaal si ay uga fakan karaan inay jirin allah manaasa badbaadin inaysan u ahaan min alxarbi ay ka badbaadaan marna inaan dagaal la hurayn markay arkeen ya walaata xiina manaas markay arkeen wa annahum iyagu in istamaruu calaa daalika sidaan hadday daa'imaano go-doomintan lagu hayo maatuu juucan gaajo inuu dhimanayaan ilaa wax usoo gelaya ma leh dagaal lama huraan yahay dalabuu markaasi ka dalbeen min almuslimiina muslimiinta an yanziluu inay ku duldegaan calaa maakii nazala ay ku duldegay calayhi maagaba banu nadiir qolo kaloo yahuud kale ahaydoo reer banu nadiir la dhihi jiray wixii ay ku duldegeen oo kale baan hanana ku duldegaynaa oo maxay ah qoladaas wixii laga yeelay hana laka yeelo oo min aljalaa'i bixid ah waddankaba waa idinka guuraynaa meeshu waa madiina oo ilaa hadda yahuud waa iyaga sheeganaya dhulku intaa halkaan usoo socdaan waxay ku leeyihiin annagaa nala ka kaxiyey meesha waxay dhaheen waan ka tegaynaa meesha waan ka guuraynaa bay dheh bil amwaali xoolahaan la guuraynaa wa tarki silaax hubkana waa ka tegaynaa hal hub ah ma qaadanayno wixii xoolaana waa inaan la tagno waana sidaa haddeer reer banu nadiir kula heshiiseen falam yaqbalin rasuulu nebigu ma aqbalin sala allahu calayh wasalam waa laga diiday fadalabuu misna waxay dalbeen an yajluu inay baxaan bianfusihim naftooda min gayri maalin walaa silaaxin hubkiina waa ku darnay maalkiina waa ku darnay midna qaadan mayno hanala sii daayo falam yarda aydan misna nebigu taas kuma raali noqon bal qaala wuxuu yidhi laabudda waxaa laga maarmaana min annusuuli degid iyo warridaa raali noqosho bimaa shay aa ku duldugtaano raallina ku noqotaan yuxkamu la xukumayo calayhim dushooda waa laga maarmaanayo qoladaan in la xukumo cid xukunkeed ku duldegaan dhahan hebel wuxuu nagu xukumo raallilaan ku naha hebel baan u dhiibana gartayada marka gartaa la gooygooyana waa inay raalli ku noqdaan laakiin waa iska tegaynaa laga yeeli maayo khayran kaana ahaya waxaa lagu dul xukumayo ow sharan shar ahaya wax dhibaya ama wax dheefu leh faqaaluu lahu waxay dhaheen haddaa kolley cid aan amarkii ku duldegayno arsil lalaan horta marka hore waxaa noo soo didhaa abulubaaba saxaabiga abulubaaba la yidhaahdo nastashiiruhu waa la tashanaynaay wa kaana abulubaaba wuxuu ahaa awsiya nin reer awsa laakiin min xulafaa'i bani qurayda nimankan reer bani quraydo yahuudda xulafo la ahaan jira lahu waxa u ahaa xulafanimadu say ku timid beynahum reer bani qurayda dhexdooda wuxuu ku lahaa awlaadun wa amwaalun caruur baa u dhex deganayd xoolihiisuna meeshaasi joogeen ganacsigii iyo reerkii wixii dhan mar hadday xagga kaa jiraan howlihii baa xagga ka jiray niman noocaasa bay ahaayeen falamaa tawajaha ilayhim markuu soo aaday abulubaabagi reer bani qurayda istashaaruuhu waxay kala tashadeen abulubaaba fi nusuuli degid calaa xukmi rasuuli rasuulka xukunkiisa maxaa nagula talinaysaa nebiga ma isku dhiibnaa wuxuu doona ha nagu xukumee fa qaala lahum wuxuu ku yidhi inziluu xukunka nebiga ku duldega oo yeela wa owmaa waa ishaaray biyadihi gacantiisa ilaa xalqihi luqunta saasuu yidhi horta xukunka nebiga qaata u yidhi laakiin natiijadan idiin sheegin waa laydin wada biraynaya taa ku talagala sir buu faafiyey sir ta haddii la faafiya khatar weeye arrin buu faafiyey yuriidu wuxuu u jeedaa ana alxukma xukunka aa ka helaysaan meeshaas addabxu waa gowrac wayaquulu abulubaaba wuxuu leeyahy wuxuu lahaa lam ubaarix kama faaruqin mowqifii bartaan taagnaa xataa calimtu ilaahan ka ogaaday anii anigu khuntu llaha ilaahay inaan khayaanay iyo warasuulahu rasuulka sal ly slm ya ayuha aladiina aamanuu laa takuunu llaha warasuula aayaddaas oo iyada soo degeysa anoo bartii aan cagaha ka qaadin baan gartay buu yidhi inaan khalad galay sidaa markay dhacday fanazala wuu ka tegey min cindihim iyagii agtooda abulubaaba qaasidan xaalo yahay mid u qasdaya almadiinata madiina khajilan xaalo yahay mid yaxyaxsan khajil min muqaabalati rasuulillaahi min muqaabalati rasuulillaahi sal sl nebi moxamed qaabilidiisa iyo wejisiintiisa iyo kahorimaatikiisa isagoo ka yaxyaxsan madiinu iska aada warabada nafsahu naftiisana wuxuu ku xiray markuu masaajidkii nebiga tegey fii saariyatin ustuwaano oo min suwaarilmasjidi masaajidka tiirarkeeda ka mid a tiirarkanoo kale mid ka mid a buu hoggaan intuu isku xiray isku qabira xataa yaqdiya allaahu ilaa ilaahay ka xukumayo fiihi dhexdiisa amrahu amarkiisa ilaa ilaahay amarkiisa ka xukumayo halkaasuu isku xiray khalad baan galay buu yidhi hoggaankaasuu isku xiray meeshaasuu isku callaqay walamaa sa'ala markuu weydiiyey canhu abulubaaba xaggiisa calayhi salatu slam nebi maxamed nebigu markuu weydiiye yidhi war ninkii meeyi ukhbira waxaa loo sheegay bimaa facala wuxuu sameeyey qoladaasoo warkaa u sheegay deedna halkaasuu isku xira faqaala wuxuu yidhi amaa low jaa-anii hadduu ii imaan lahaa intuusan isxirin lastakfartu lahu waa u istikfaar dalbi lahaa ilaahayo abulubaaba u dhaaf baan dhihi lahaa haddou aniga marka hore iimaan lahaa amaa waqad facala hadda isagoo sameeyey maa facala wuxuu sameeyey hadda hadduu isxiray oo isagoo isxukumay fanatrukahu waa ka tegaynaa xataa yaqdiya allah ilaa ilaahay ka xukumayo fiihi dhexdiisa xag rabbi wixii ka yimaadaan markan sugaynaa aniga hadda hawsha waa i dhaaftay waaye weliba wuxuu ku dara markuu isxiray wallaahi laa aduuqu dacaaman walaa sharaaban xataa amut afka inaana biyo iyo baad midna saaran ilaa aan ka dhinto ama ilaahay iga toobad aqbalayo reer bani quraydana wuxuu ku dhaartay inuusan dib dambe ugu tegeyn magaalo aan ilaahay rasuulkiisa ku khayaanayna dib dambe inaan u joogeyn meelaan dembi ku galay waaba ka guurayaaba waa meeshay deganayn reer bani qurayd intaa markay dhacday uma ina bani qurayda ilaa maanta markaa masaajidka nebiga geshid calayhi salaatu salaam weliba qeybta rawdada usduwaanooyinka quruxda badan oo rawdada mid ka mid ah baa waxaa ku qoran usduwaanatu abilubaaba dhowr usduwaanoo magacyo khaas ku qoran yihiin baa jira ilaa maanta magacii tabta ku qoran yahay meeshaha isku xira ilaa meesha looga toobad aqbali doono wey uma ina bani qurayda reer bani qurayda lamaa lam yarow markaysan arag lamaa lam yarow markaysan u arag buddan ka maarmid min anusuuli degid calaa xukmi rasuulilahi sal l sl markay arkeen inaan marna la hurayn ilaa in nebiga xukunkiisa lagu dega mooyaane facaluu way sameeyeenoo nebiga xukunkiisa way isku dhiibeen faamara nebigu wuxuu amray birijaalihim raggooda in garbaduub loo xiro fakutifuu waa la garbaduub xira kutifuu wey garbaduub baa loo xiray ragga fajaa'ahu rijaalun rag baa u yimid nebiga oo min al aws wasa'aluuhu waxay weydiiseen an yucaamilahum qoladan inuu nebigu kula mucaamaloodo kamaa caamala bani qaynuqac reer bani qaynuqac qaabka kula dhaqmay xulafaa'a ikhwaanihim haddaan reer aws nahay walaalahana kuwii xulafada la ahaayo reer bani qaynuqaac walaalahanagii alkhasraj annagu aws baan nahay walaalaha iyo khasraj kuwii gacansaarka la lahaa oo reer bani qaynuqaac sidaa ula dhaqantoo kale nebi allow nimankaana ula dhaq annagu waa us baan nahay oo nimankan reer bani qurayda annaba xulifo noo ah faqaala lahu nebigu wuxuu yidhi alaa yurdiiku maysa idin raali gelinayn reer awsow an yaxkuma inuu xukumo fiihim nimankan reer bani qurayda ah rajulun nin oo minku idinka idinka mida nin idinka idinka midaba hadduu xukunkiisa aan u dayno oo xukun ka soo saaro ka warrama faqaaluu waxay dhaheen nacam raalli baan ku nahay wakhtaaruu waxay doorteen sayidahum sayidkoodii sacda bna mucaad sacad bin mucaad bay doorteen alladii kaa sacad oo sacad kaasoo kaana ahaa jariixan mid dhaawaca muxuu dhaawac ka ahaa mina sahmi leeb xaggi alladii leebkaasoo usiiba lagu dhuftay bihi sacad fi lkhandaqi dagaalkan kii hadeer ka horreeyey khandaqi khandaq iyo axzaab waa isku mid dagaalkii axzaab hadda laga yimid oo nebiga lalahaa adugu mahubkaa iska dhigtay hadda ku dhaqaaq reer bani qurayda dagaalkaasaa halbowlaha ganta waxaa looga dhuftay leb halkaa gacantaa marka waa dhaawac waxay dhaheen ninkaasaan rabnaa in hawsh inagu raalli kuna sidaa markay dhacday wa kaana wuxuu ahaa sacad muqiiman mid ku negi bikhiimatin khaymad oo fil masjidi masaajidka dhexdiisa ah khaymadaasoo mucadatin loo darbay limucaalajati ljarxaa kuwa dhaawaca daawo daaweyntooda dee meesha dowladda islaamka talinaysa nebigu waa joogee dadka soo dhaawacmo waa inay helaan dayactir iyo dabiib iyo daaweyn teendha halkan looga dhisay balbalo halkaasaa marka dadka waxay ka helayaan in lagu daaweeyo masaajidkii iyo jamiicadiina waa dhex joogaan howlaha khayrka masaajidka lagu qabanayaa salaada keliya maaha waaye halkaa markay tahay fa arsala calayhi salaa slam nebigu ilaahay waa u waa u cidira man duul bou u diray yatii bihi la yimaada fa arsala calayhi sala sl nebigu wuxuu diray man duul yatii bihi la yimaada sacad or sacad khaymadaaw isaga ku jira noogu yeer fa xamaluuhu way soo qaadeen qoladii loo diray calaa ximaarihi dameerkiisii bay ku soo qaadeen waa dhaawac waltafa calayhi waxaa dhinacyada ka joogsaday oo hareereeyey sacad jamaacatun oo min al aws waa ninka la rabo xukunkii inuu reer bani qurayda xukumo reer awsna waa nimanka uu isagu ka dhashay waana nimanka raba nimankan in la iska cafiyo reer bani quraydaha dhinacyadii ka soo galeen yaquuluuna lahu iyagoo leh axsin u samafal maanta fii mawaalika madaxda intaa dhigta wax loogu gurayaado waxaas intaa lagu daldalay wax ka bedela moogta dadka ku dhowdhow waxaan ku leenahay axsin fii mawaaliika nimankaa maanta mawaalidaada u samafal alaa taraa adigu mawaada u jeedin sacadow maa facala wuxuu sameeyey ibnu ubay waa munaafaqi ninkii ibnu ubayi ahaa fii mawaalihi yaa mawaalidiisa isagu wuxuu ku sameeyey sooma ogid ibnu ubayi cabdullaahi bin ubay ibnu saluul munaafaqi weynaa dee labada nin miyaa isku mid a nina waa raggii jannada loogu bishaareeyey tobankaabuu ku jiraa sacd waa ninkii markuu dhintay carshi u lulushay oo u saalteeyey nina waa kii munaafaqa ahaay oo ciidanka saddex boqolee la soo hari jiray markii dagaalkii loo socday uxud ayib fa arsala calayhi salaatu wasalaam maya waa dhaafna taas fa qaala sacad wuxuu yidhi radi allahu canhu laqad aana waxaa u dhowaaday lisacdin sacad anlaa taakhudahu inaysan qaban fillaahi ilaahay diinkiisa maanta lowmatu laa'imin mid dagaala dagaalkiisa alleela maanta wuxuu yidhi sacad waxa la gudboon waxa weeye xukunka ilaahay inuusan cidna ugu turin siduu yahay inuu u maro mid dagaala dagaalkiisa uusan ka baqin marka weli waa la soo socdaa kuwii baa dhinacyada ordaya weli nebigii may soo gaarin laakiin tolkii baa dhinacyada kaga jira walamaa aqbala markuu soo qaabilay sacad cala rasuuli nebi moxamed sala alla alay slam iyo wa asxaabah may iyo wa asxaabihi nebiga iyo asxaabtiisii markuu soo qaabil halkaa ka soo muuqday walxaal hum nebiga asxaabadu juluusan iyagu fadhiyaan qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi quumuu warisaaga ilaa sayidikum sayidkiina in sayid cid kale la dhihi karo meelaha laga qaatay ka midta sayidkiina u kaca fa anziluuhu ka dejiya dameerka ninku waa dhaawace gacan siiyo caawiyo oo dejiye fa facaluu way sameeyeen wa qaaluu lahu waxay ku dhaheen ina rasuulallaahi nebi moxamed sal alla alay slam qad wallaaka wuxuu ku tawlisiyo kuu dhiibay amra mawaaliika dadkii mawaalida mawaalidaada ahaa reer bani qurayda ahaa amarkooda adaa kuu dhiib oo ku tawalisiiy litaxkuma inaa xukuntid adigu fiihim iyaga dhexdooda intaaba haddii dadkii usii sheegeen wa qaala lahu rasuulu nebiguna wuxuu ku yidhi sacd sala allahu calay wasalam uxkum xukun fiihim dhexdooda yaa sacdu sacdow xukun waa kaa amarkii falta falta faltafata sacdun sacad baa wuxuu milicsaday linaaxiyati dhinaca allatii jihadaasoo laysa fiiha rasuulahi nebiguusan jirin halkaa markii dasaa u fadhiyo dhinaca nebigu fadhiye maaha dadka dhinacii kale oo aanusan nebigu fadhin buu sacsaa u eega markuu saa u fiirshay wa qaala wuxuu yidhi calaykum dushiinna ma yahay cahdullaahi ilaahay ballanki iyo wa mihaaquhu dhaartiis la adkeeyey ballankii dhaarta lagu adkeeyey anna alxukma xukunku inuu yahay kamaa xakamtu saan xukumo ballan ilaahay ma tahay wixii aan xukumo in la qaadanayo oo sidaa tahay faqaaluu waxay dhaheen nacam qoladii dhankaa fadhiday faltafata wuxuu fiiriyey misna ilaljihati dhinaca kale allatii jihadaasoo fiiha rasuulu nebigu yahay sala allahu calay wasalam wa qaala wuxuu yidhi sidii qoladan kale loolama hadli kare nebigu baa meesha joogee wa calaa man haahunaa buu yidhi halkaan dadka joogana kadaalika saasoo kale mata qaabka usluubka hadalka loo kala duwandee dadka madaxda markaa la hadl ama dadka habsharafka iyo dadka kala duwan yahay calaykum cahdullaahi u dhihi karaa meesha nebigay joogaan wa calaa man haahunaa buu yidhi dhankiinaanna kadaalika sidaa mata markuu hadalkaa leeyahayna walxaal huwa sacad qaadun uu laabay darfahu yaa darafka ishiisa isagoo hoos u dejiyey nebiga indhaha saas qac ugu siin mayo isagoo indhaha laabay ijlaalan weyneyn darteed nebiga uu weyneynayo buu hadalka yidhi halkiinaan dhankiinaanna sidaa ma taha isagoo indhaha hoosu deji faqaaluu waxay dhaheen nacam faqaala wuxuu yidhi innii anugu axkumu waan xukmayaa an taqtuluu inaad laysaan xukunkiiba ku dhawaaq alrijaala wixii ragoo yahuudda reer bani quraydaa hala laay wa tasbuu inaad qafaalataan annisaa'a dumarka iyo waduriyata caruurta sidaasu xukum wixii guri dhisanna wuxuu yidhi muhaajiriin ha la siiyo annagoo ansaar baan hawal baan waddanka deganayna faqaala calayhi salatu salaam nabigu wuxuu yidhi laqad xaqiiqee xakamta waxaad xukuntay fiihim reer bani qurayda bixukmillaahi ilaahay xukunkiisi baa xukunta oo waafaqda lianna haadaa kaas xukunkaas jazaau lkhaa'ini qofka khaa'inka abaalkiisa weeye alqaadiri ballanta ka baxa qofka inta dadka wax la saxiixdo ballan la galo oo heshiis la isku ogyahay khaa'in qaadira noqdo ballanburiye dhagarqabo ah abaalkiisu wa kaas uma amara nabigu wuxuu amray bitanfiidi lxukmi xukunka in la fuliyo waxna waa xukunka in la sheego waxna waa in la fuliyo moogta ha la fuliyaala tabtay tahay ha loo fuliyaa la yidhi xukunka ayb fanufida calayhim waa lagu dulfuliyey wa jumicat hanaa'imuhum xoolahoodii khanaa'imtaana waa la soo urushay waa yahuuda fa kaanat xoolihii maalintaa lasoo dhoobay waxay ahayd alfan wakhamsami'ati sayfin kun iyo shan boqol oo seefood tiro badana horta kuwa halkan soo dhig wa halaaa mi'ati dircin saddex boqoloo diric diricyada dagaalka dirac maaha laga hadlayo dumar iyo waxaas diric dagaaleed weeye rag baa laga hadlayaa meesha wa alfeey rumxin laba kun oo waran waa iyaga laftooda waa hub khatara waxaani xilligii lagu dagaalayay iyo ilaa maanta qofka ku dhacaanba seef iyo waran iyo wax sahlan maaha iyo wa khamsa miati tursin shan boqol oo gaashaan iyo waxajafatin iyana waa gaashaan kale laakiin midna gaashaan qori qoryaha iyo geeda lagula sameeyey wey midna lagulama samayn xajafatinna hadduu jiimka hormariyey oo idinka xaadu idiin dambayso waxaa la rabaa in ay xaadu horeyso jaxafatin miyuu idiin qoran yaa jiimka horeeyo xaadu inay horeysaa la rabaa kuwaa jira si kale qora taasna waa meesha waa taal wawajada wuxuu kaloo nebigu helay afaafan kaiiran waxaa hore hubi ahayd alaab kaloo tiro badan iyo wa aniyatan weelal iyo wa ajmaalan geel ajmaalan waa awr oo nawaadixa dhaamisa ah awrta la dhaansado waa khatar awrtu waxaa waa gaadiid culus weeyaan iyo wa shiyaahan ari shiyaahu waa ari waxaasaa loo soo urusho haniimaha fakhamasa daalika nebigu waa khumseey kullahu daalika kaa kullahu dhammaanta maca nakli lagu daro geetimireedkii iyo wasabii dadkii lasoo qafaashayna ku dar iyo beerihii meesha ku yaallay waxaasoo dhan inta laysku daray baa la shanmeeloodey sidii loo qaybin jira see loo qaadanaya liraajili ninka fantariga ulul farisi kan fariska ee faraska ku dagaalamaya saddex meelood meeshiis buu leeyahay kan lugta ku dagaalamaya kaasna saddex meelood buu leeyahay fariska kanna saddexda meelood meesheed buu leeyahay farasku waa halkaasuu boodaya hadba dhinac buu kaga imaanaya boor buu ku kicinayaao waa laynayaa oo ninka saaran baa qaalada baabi'inaya oo farasku waa waa cajo badan yahay khayr baana foodiisa lagu guntay wa acdaa nebigu wuxuu siiyey annisaa dumarkii allaatii dumarkaasoo yumaridna daaweynayey neersiska kuwa dhan hadda aljarxa kuwa dhaawaca kuwa dhaawaca dumarkii maaragtay daawo daaweynayey xoolahan la qaybsanaya wax laga siiyey ila iyagoo rag dagaalamaya maaha laakiin dee xaq bay leeyihin shaqay hayaani wawajada fi lkhaniimati nebigu khaniimadii la qaybinayay wuxuu ka dhexelay jiraara khamrin aashuunno dhan oo khamraa jelxado ashuun bahaamo dhan oo khamraa baa laga dhexela weligeed bay jidhay ma la qiimaynaya ma la waxaynaya maya fa uriiqat waa la daashay balaadaan la kala dhacaya khamrada waxaan qiimo ma leh maxaa khamray waxa lagu qiimeeyaba lama yaqaane waa qashine waayo waa la daashay fa uriiqat wa bacda tamaami haada alamri amarka isagaa taam noqoshadiisa ka bacdi sacad markuu xukunkii saa u kala tuuray xoolihiina saa loo kala qabshayo nebigu calai sala slam amarkaa baxshay infajara waxaa butaacay oo burqaday jurxu sacd ibni mucaad sacad binu mucaad dhaawiciis awal nebigaa dhowr jeer gubay xidid halbowlaaba dhiig sii daynayay beel daraynay marka dhiig joojintaa loo isticmaali jiray in xididka dab saas shuruuq loogu siiyo si afkiisa kugu rooro dhag tacaalkaas ahayd waa dhiig waa joogsanaa markii uu hawshii dhammeeyey baa burqado fa maata waaba dhintay radia allaahu canhu wa ardaahu intaa loogama tegi kara saacade isagaa awal wuxuu yidhi isagaa awal wuxuu yidhi ilaahay ba beri leebku markuu ku dhacay ilaahu haydilin buu yidhi ilaa indhahaydu ku qabowsato reer bani quraydo ilaahay waa aqbal dhaawiciisiioo sii biskoonaya buu xukunkan tiride ilaahay buu baryay misna wuxuu yidhi ilaahay waay og tahay inaysan jirin aa inuusan jirin qof ka looga kalgacal badan yahay inaan dartaa kula dagaalo qolo rasuulkaada beenisay ciddaan u jeclahay inaan la dagaalo waa qolo rasuulkaada beenisay oo nebiga waddankiisa ka saaray ilaahu hadda waxaan arkaa dagaalkii inuu joogsaday haddii quraysh dagaalkeeda wax ka haray ilaahayu ii kaadi ilaa aan dagaaladaa dambana galo haddii dagaalkii dhammaadayna ilaahayow xididkan butaaci dhaawacan dhimashadaydana isaga ka dhig shahiidnimo ilaa weeye isagoo dagaal ku jiraa nabarku ku dhacay isla hameenkii bay burqatay waana dhintay riwaayaaba dhahaysa neef ariyabaa inta soo madhay isagoo meelsa iska jooga oo iska jiifa bay qoobka raafka maaragtay bay nabarkii kula istaagtay fanfajarat jiraaxu dhaawacii baa butaacay wasaalad damu dhiiggii baa socday xataa maanta ilaa uu ka dhintay arrintaa halkaasi ku dhammaatay taasi wa kaana calayhi salatu slam nebigu wuxuu ahaa maya halkaa ma gaarin waxa weeyaan kaana wuxuu ahaa sacad fil ansaari ansaar dhexdeeda كأبي بكر أبي بكر sidoo ahaa في المهاaجiريiن كمiثل أبي بكر في المهاaجiريiن أبو بكر مهاaجiريiن meeشhu u joogo kale ilaa ninkii soo wada gaday oo wada xoreeyey oo soo kaxeeyey oo nafya maal ku xihirshay mogta saasoo kale sacadna u ahaa ansaar dhexdeed waqad kaana lahu waxa u ahaa sacd alcasmu go-aan athaabitu sugan fii jamiici lmashaahidi goobaha dhammaantood allatii goobahaasoo taqadamad ka sii horeysay alkhandaqa dagaalkii axzaab khandaq tarjaygii la qoray wey salmaan farisi yiri meeshaa laga qoro iraan iyo xaggaas ka soo jeeda qolada hadda loo baxshay furs baa la dhihi jira dagaaladii ka horeeyey wacdaro waaweyn buu wada muujiyey go-aan adag sacad wa kaana calayhi salatu slam nebigu waxaa yuxibuhu kii jecel sacad kaiiran in badan wa basharahu nebigu wuxuu sacad ugu bishaareeyey biljanna maxay dhacay waa calaa cadiimi acmaalihi calaada bimacnaa liajli calaa cadiimi liajli cadiimi acmaalihi acmaashiisa weynankeeda darteed wey shaqooyinka waaweyn oo la yimi wacaqiba rujuuci lmuslimiina ila almadiinati taaba allah da soo hormari wa taaba allahu ilaahay waa ka tooba aqbada aqbalay calaa abi lubaaba caqiba rujuuci lmuslimiina muslimiinta noqoshadooda ciribteedii ila almadiina muslimiintu markay madiine ku noqdeen ciribteedii abi lubaaba waa laga toobad aqbalay biqowlihi baa looga toobad aqbalay waakharuuna اctarafuu bidunuubihim khaladuu camalan saalixan waakhara sayi'a waxaa ka mid a waakharuuna kuwo kale ictarafuu iyagoo qirteen bidunuubihim abilubaaba ka mid a kuwaasoo khaladuu isku dhex daray camalan saalixan iyo wa aakhira camal kaloo sayi-an xun casa allaahu xag rabbibi casaadu ka timid xaqiiqo kadhig ilaahay xaqiiqo wuxuu ku yahay an yatuuba calayhim ina allaha gafuuru raxiim wa bitamaami haadihi lghaswati duulaankan iyadaa dhammaystirankeeda duulaankan markuu taam noqday araaxa allaahu ilaahay baa u raaxeeyey uga raaxeeyey almuslimiina muslimiinta ilaahay wuxuu uga raaxeeyey min shari mujaawarati alyahuudi yahuud la dersideeda sharkeeda ilaa balaa kula degan weeye bay ahaayeen alladiina kuwaasoo tacawaduu ka caadayeshay yahuuddaas alqadra ballanburin iyo walkhiyaanata khayaano walam yabqa ma harin nimankii yahuudeed ilaa baqiyatun in yaroo baaqiya oo min kibaarihim odayaashoodii kuwaasoo bikhaybara ku baaqiya ma maca ahliha macadaas anigaga gooy macay had inaa haysaan baa fiican maca ahlihaa khaybare ehelkeeda maceeda wahum kuwaasina waa aladiina kuwii kaanuu ahaa asababa sabab u ahaa fii ihaarati alaxsaabi isbahaysiyaasha soo kicintooda isbahaysyadii kuwii awal sababta u ahaa inay soo bahaystaan waa nimankii sababta u ahaa wasayaati waxaa u imaan doona lilqaari'i qaariga kariimkaada ee wanaagsane kitaabkan akhrinaya qariiban makaanan qariiban meel dhow waxaa ugu imaan doona alyowmu maalin alladii maalinkaasoo yucaaqabuuna la ciqaabayo fiihi dhexis maalinta la ciqaabayana meel dhow baa lagu gaarayaa wey zawaaju zaynaba binti jaxshin gabadhii la dhihi jiray zaynaba binti jaxshin guurkeedii baa laga hadlaya wa fii hada alcaami sanadkaas tazawaja calayhi salaatu salaam nebigu ilaahay wuxuu guursaday zaynaba bintu jaxsh wa ummuhaa zaynaba hooyadeed umaymay ahayd camatuu nebiga eedadiis aabihii la dhalatay bacda an dallaqahaa gabadhaa intuu furay ka bacdi mowlaahu nebiga mowlihiisii zayd bnu xaari zayd bnu xaarihaa gabadhaan ay kala tageen wa kaana waxaa ahaa waa taariikh dheer arrintaas wa kaana min amri zawaajihaa gabadhan guurkeeda amarkeeda yaa lizaydin zayd guursigoo guursaday amarkeeda waxaa ka mid ahaa anna rasuula nebiga calayhi salaatu wasalaam khadabahaa waa u doonay haa gabadhan lahu zayd gabadhaa zayd in la siiyaa nebiga u doonay fata'afafa waxaa ka carooday ahluhaa gabadha ehelkeedii min daalika arrinkaas taafafa ufin oo kale waxa weeyaan waxaa ka diiday oo ka santaaga oo ka carooday gabadha ehelka maxaa yeelay waa limakaanataha gabadha martabadeeda fi sharafi alcadiimi sharafta weyn dhexdeeda meesha ay ka joogto gabar qureysheed wey fa ina alcaraba carabtu kaanuu waxay ahayn yakrahuuna kuwa naca taswiija banaatihim gabdhahooda u guurintooda min almawaalii dadkii addoonnimada soo maray gabdhahooda in loo guuriyo way nici jireen wayactaqiduuna waxayba aaminsanaayeen carabtu allaa kufa wax kuf ah libanaati musobood gabdhahooda inuusan u ahaanin oo min siwaahum iyaga ka soo haray ra- iyaga uun iyagaa u kufa mooyaane raggoodaan gabdhaha la dhashay cid kaloo kuf u noqon kardha inaysan jirin ee rag addoonnimo soo maray ama aan- nimankaanba ka dhalan inaysan kuf u noqon karin bay aaminsanaayeen allaa kufa kuf oo min siwaahum iyaga ka soo haray libanaatim inuusan u ahaan gabdhahooda wazaydun hadda ninka zayd la yidhaahdo wain kaana rasuulu nebigu haba ahaado sala allahu calayhi wasalam tabanaahu mid ka wiiliyeeshaba nebigu ha ahaadee walaakina haadaa ka wiiliyeelashadaas tabanigaas laa yulxiquhu zayd ma haleeshiinayo bilashraafi kuwii ashraafta ah oo quraysheed oo een, nasabka iyo halkaaska ka yimid si kastoo nebigu uga wiiliyeeshay dee kuwaa ma gaari kara wey فلما نزل markuu soo degay qowluhu ilahay hadalkiisii fii suuraةi الأحزاab وmaa kaana لimuؤminin qoladii dee gabadhoodii waa diideen moogta nebiguna gabadhii ninkaana u doona aayad baa soo degtay wamaa kaana limuؤminin nin muؤmina dow uma aha walaa muؤminatin gabar muؤminadana uma ahaanin إidaa qada اllahu ilaahay markuu xukumo iyo warasuuluhu amran amar an yakuuna inuu ahaato lahum iyaga alkhayratu doorasho min amri amarkooda sida rabbi rabo waa inay yeelaan say rabaan waa inaysan yeelin nin mu'mina iyo gabar mu'minada waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina aayaddaa marka soo degtay lam yarow may arag reerkii gabadhu ka dhalatay buddan kakaaftoon iyo maarmid min alqabuuli aqbalin gabadhii nebigu ninka u doonay inay yeelaan mooyaane gabadhiina yeesho lafteed reerihiina yeelaan mooyaane wax kale oo ka maarmida waa la waay فلما دخل عليها gabadhii gabadhii horta zayd waa lagu xiha فلما دaخلa عalayha زayd زayd markuu gabadhii usoo galay arat waxay tusisay gabadhii huzayd min kibriyaa'ihaa iyo wacadamatihaa ka saraynteeda iyo kibriyadeeda maabay tusisay lam yataxamalhu usan xam- taxamuli karin wuxuusan qaadi karin wux uusan ku sabri karin baa kaga yimid wuxuusan u dulqaadan karin wey fashtakaha wuxuu ku dacweeyey ilaa gabadha waxaa nebiga eedadii baa dhashay lirasuulilaahi nebiga sal alla alay slam wuu u sheegay fa amarahu nebigu wuxuu amray zayd bixtimaalihaa inuu iska taxamulo dhibaatada iyo wasabri calayha gabadha ina- ila- inuu ku sabro sidaasuu amray ilaa an daaqat nafsu ilaa naftiisa ka ciriiriyantay zayd fa akhbarahu wuxuu u warramay zayd hu nebiga bilcasmi go-aan calaa dalaaqihaa waa iga soo dhammaatay wiir gabadha inaan iska furaan rabaa waqarara daalika arrinkaasna wuu sugay wuu go-aanshay hoosu ka xariiqay oo kale dhahween walamaa kaanat alcishratu dhaqankii iyo wada noolaanshihii iyo mucaamaladii markay ahaatay baynaha bayna mi bayna midli haadayni zawjayni labadan zawj labadan isqabta ee kuwaana darban markay ahaatay qayb oo min alcabasi cayaar oo kale ah qaabkay ku wada nool yihiin wax iska cayaar oo kale ah markay noqotayoo dhib un keliya ah wada mucaamaloodkoodii cishradoodii buu amar allaahu ilaahay amray nebiyuhu nebigii sal alla alay slam an yatazawaja inuu nebigu guursado zaynaba bacda dalaaqiha gabadhaa zaynabah markii la furo ciddadeedu dhammaato xaasaskaaday ku jidhaa guurso nebi maxamedow calayhi isalatu wasalaam amarkaa nebigaa la siiyey waa xasman goyn lihaada shiqaaqi khilaafkaasaa me- la- la goynaya la afjaraya min jihatin dhinac markii laga fiirsho iyo waxifdan xafidid lisharafihaa gabadha sharafteeda la xafidayo an yadiica inuu dayacmo sharafkaasi bacda zawaajiha intay guursatay dabadeed bimowlan nin mowlaaya addoonnimo soo maray min jihatin ukhraa dhinac kalena markii laga fiirsho ilaa gabadhii haddii inta ninkaas soo guursaday misna hadhowti nin dambeo guursado la waayo la yidhaahdo qoladaasaa guursatay sharafteedii baa meeshii ku baaba'ays walaakina rasuulullaahi nebi moxamed sal alla alay slam iyadoo loo sheegay gabadha inay xaasaskiisa ka mid noqon doonto khashiya wuxuu ka baqay min lowmil yahuudi yahuud dagaalkeeda iyo dacaayadeeda iyo wal carabi carabta lahu nebiga oo maxay dhahayaan fii zawaaji nebiga guursigiisa biza- bizawaaji ibnihi fii zawaaji soo maa tan hore miya fii zawaajihi waxaa kaloo ii qoray bizawji ibnihi wiilkiisa dee ninkuu ka wiil yeeshay ilaa zayd nabiga zayd ibnu xaarisa ka wiil yeeshay moogta zayd ibnu maxamed baa loo yaqaan wiilkiisa xaaskiisa guursigiisa in lagu ceebeeyo oo la yidhaahdo maxamed maantan ah wiilkiisii xaaskiisii buu guursaday faqaala lizayd nebigu zayd wuxuu ku yidhi isagoo nebigu ogyahay kolleyba gabadha inuu nebigu guursan doono amsik calayka zawjak war xaaskaada hayso wataqi illaaha ilaahna ka yaab wa akfaa nebigu waa qariyay fii nafsihi naftiisa maa shay abdaahu llahu ilaahay muujin doono ilaahay muujiyey waaye wax kale ma ahee waxa waa laguu sheegayaa la muujin doone fabatta allaahu ilaahay baa gooyey xukmahu xukunkiisii buu ilaahay ku gooyey biibdaali haadihi alqaacidati qaacidadan iyada burinteeda wahiya qaacidaduna taxriimu zawji lmutanab mutabana almutabana kan laga wiil yeeshay xaaskiisa xaaraam ahaanshaheeda yaa taas baa la buriyey nin aa ka wiil yeelato aan wiilka ahayn gabar ay kala tageen lama ogolayn awal laakiin waa la gooyey taas hadda waa la guursan karaa weeye qaacidadaas baa meesha laga saara oo awal ahayd xaaraan ninka ninka u shaqeeyo oo ka wiil yeeshay gabaruu guursaday inuusan isagu guursan karin ilaahay muxuu ku gooyey uu ku buriyey biqowlihi fii suurati alaxzaab uu yidhi falamaa qadaa markuu gutay zaydun zayd minhaa gabadhaas wadaran xaajo zawajnaakahaa hanagaa nabia la kuu guurinay oo dee kor baaba nebiga looga soo guursadaa leeyahy weli iyo dad iyo wax isku yimaada tan looma baahnay iyadaaba gabdhaha kale ugu faani jiray likay laa yakuuna sousan u ahan cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim kuwa adciyadooda ay ka wiila yeesheen xaasaskooda idaa qadow minhuna wadaran markay xaajada ka gutaan wakaana amrullaahi mafcuula uma ina allaha ilaahay xarama wuxuu xarimayba oo la joojiyey atabani baa ilaahay ka xarimay cala lmuslimiin wiil yeelash wiil aadan dhalan dhalin inuu adiga kugu abtirsado waa la xarimay maxaa yeeley waa limaa fiihi waxa dhexdiisaayo min aladraari dhibaatooyin ah wa anzala fiihi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fii suurati alaxzaab maa kaana muxamedu nebi moxamed ma aha abaa axadin muusan ahaan qof aabbihi oo min rijaalikum raggiinaana waa idin kale hebel gabadhii wiilkiisoo guursaday ma ma nebigaa dhalay nin idinka idin ka mido nebi moxamed aabbe u yahay ma jiro oo macnaha ku abtirsanaya walaakine nebi moxamed kaana wuxuu ahaaday rasuul اllaahi wakhaatama الnabiyiin sidaa wey nebiyaashaa lagu khatimo hadaan lagu khatimo wiil ka dambeeyo jagada sii qaataa ka beermi lahaa joogi lahaa ma jidho wakaana allahu bikuli shayin caliima wa min haada اlxiini waktigaas laga bilaabo bou saaran noqday ismu zayd ninkii zayd ahaa magaciisii wuxuu isku bedelay zayd bna xaarisa bedela zayd bnu maxamed zayd bnu maxamed bedelkeeda awal loo yaqaanay muxuu noqday zayd bna xaarisa laakiin zayd isagu wuxuu iska jeclaa zayd ibnu maxamedkiisa nebiga calayhi salatu wasalaam wa ubdila waa la bedelay ubdila akhriya ubdila waa la bedelay bidaalika arrinkaas an dukira in la sheegay mar haddii kolley maxamedku ku abtirsanayay laga reebay isagoo aada u jeclaa wa ubdila waa la bedelay bidaalika arrinkaas an dukira in la sheegay ismuhu zayd magaciisii fi lqur'aani qur-aan qur-aankaasoo yutlaa la akhrinayo calaa mari duhuuri dahriyada maridooda iyo walacwaami sannadaha waa isku mid sanad kasta iyo bil kasta iyo daqiiqad kasta qur-aan la akhrinayo baa zayd magaciisa ku jira waa halka saxaabi oo magaciisa qur-aanka lagu sheegay falamaa qadaa zaydu minha hadda waa inaga soo marin zayd weligeedba qur-aanka la akhrinayo calaa mari duhuuri walacwaam buu ku jiraa yaquulu lmu'arikhuuna taarikhyahanna waxay dhaheen niman mu'arikhiina iyo wadawulmaqaasidi qasadiyaal rag u saaxiiba qasadyada asaafilati liita rag yaa qasadyada xunxun u saaxiibka ah oo minhum mu'arikhiinta ka mid a raggu kala fiicane waxay dhaheen fii haadihi lqisati qisadan dhexdeeda guursiga nebigu gabadha u guursaday zaynabah aqwaalan hadallo badan oo laa tajuusu aan bana- aan bannaanayn ilaa miman mooye daaca rushdu hanuunkiisa dhumay rag baa halkan qisooyin baadila iyo balaayooyin iyo waxaas dhex geshay qof caqligiisu dhumay cid aan ahayn kama imaan kadho oo lam yafqah aan fahminna xaqiiqata maa yaquulu wuxuu isagu leeyahay xaqiiqadeedan aan fahamsanayn wuxuu isagu leeyahay xataa aan fahamsanayn fa innahum ragga aan sheegayo yadkuruuna waxay sheegaan warkoodii baa xoogaa laga sheegayaa anna rasuula nebigu sala allahu alay wasalam tawajaha yowman maalin inuu u dhaqaaqay liziyaarati zayd zayd inuu soo booqdo xaafaddii zaydba maalin aad u jihays fa ra'aa nebigu wuxuu arkay bay dhaheen hadda waxaanaan akhrinay waxba kama jiraan ogaada waa warkoodii fa ra'aa wuxuu arkay zawjahu zayd xaaskiisii musaadafatan waafaqid musaadafe waa maxay ku talagal la'aan musaadaf ishaa ku dhacday gabadhii baa ishiisa ku dhacda si musaadafaah oo kedisa ah wa sababtu waa maxay waaba tan lianna riixa dabaysha rafacat isatra asturkii kor ka- ka kor qaaday canhaa gabadha dabayl baa macnaha maradii jirkeedii meel ka mida bannaysay deedna indhihii nebigaa qabtay bay ku leeyihin fa waqacat fii qalbihi gabadhii nebiga qalbigiisa ku dhacdo wuuba u ba- wuu jeclaaba oo kale uga jeeda qalbigiisii bay saamaysay faqaala wuxuu yidhi wax kale ma dhihin waxay dheheen subxaana allah buu yidhi bay dheheen markuu gabadhii la yaabay falamaa jaa'a zawjaha ninkeedii markuu yimid dakarad gabadhii waxay u sheegtay lahu ninkeedii zayda daalika arrinkaas oo nebiguna hadalkaa yidhiyo dee arkay oo wakaa fa ra'aa zayd oo ninkeediina wuxuu u arkay min alwaajibi waajib inay ka mid tahay calayhi- calayhi dushiisa ku waajiba firaaquha gabadha inuu furo oo nebiga u banneeyo mar haddii nebigu ay tiri dee la sheegay in waajib inayba ku tahayba dee inay kala tagaan oo uga tanaasula fatawajaha wuu soo dhaqaaqay zayd wa akhbara rasuula nebigu wuxuu u sheegay bicasmi go-aankiisa wuxuu yidhi gabadhan waan furaya fanahaw can dalika wuu u diiday wuxuu yidhi ha furin amsiga caleyka zawjika uga jeedaan iyagu markaa waaye sidaa markay dhacday intaasay warkaasay sheegeen wuxuu yidhi sheikhu wa haadaa warkaas mimaa kii waxaa ka mida yakdibhu beeninaya warkaa inuusan jirin waxa beeninaya waxaa ka mid a anna nisaa alcarabi carabta dumarkeeda lam takun maba aysan ahayn qabla daalika xilligaa hortiis tacrifu mid taqaan satralwujuuhi weji in la asturaba waagaa weji astur iyo niqaab iyo waxaa maba jirinba oo maxaa il ku dhacdaa qofkaan waaba loo jeedaa wejigiisa iyo lamaba aqoon waagaas jirkaa la qariya lama aqoon kow wa zaynabu mid labaad gabadha zaynabaana ay leeyihiin wuu arkay bintu camati eedadiis gabadheedii wey aslamad qadiiman waafog bay islaamtay wa rasuululahi sal ly slm nebi maxamedoo bimakata uu joogay fa keyfa lam yaraha seesan oo arag nabow seebasan oo arag gabadh eedadii dhashay oo dadkii igu horreysay iyana islaamtay ah yaa aslamad qadiima waa hore islaamtay ah oo markaa ay leeyihiin hadduu arkay dee awal booba arki jiray maxaa hadda araggaaga keenaysaa waa waa- waa la radiyey waqad madaa waxaaba tegay calaa islaamiha gabadha islaamideeda naxwu cashara sanawaad toban sano baaba ka soo wareegtay xilligay islaamtay oo intaa nebiga inta u timid oo islaamtay oo la joogtay wahiya bintu camatiina wey ayib fa kayfa lam yaraha seeba sano arag iyadoo toban sano ay islaamnimadeedi laga joogo wahiya bintu camatiina ay tahay seeba sano arag ilaa xiinamaa waqtigii mooyaane rafacat iriixu dabayshu ay kor u qaaday asitra asurka musaadafatan yaa seebay ku dhici kardhaa markaa keliya inuu arkay musaadafa waa dee waxa weeyaan waafaqid iyo si karisaah talagala-aana wa rasuululahi nebi moxamed sal lla alay slm huwa aladii waaba kii zawajaha uba guuriyey zaydan nebigu isagaaba zayd u doonay gabadha xataa lafteeda falow kaana nebigu hadduu falow kaana nebigu hadduu falow kaana haddii uu ahaan lahayd lahu nebiga fiihaa gabadha raqabatu xubbin jacayl danaynteed aw cishqin cishqi danaynti hadduu nebigu rabo gabadha latazawajaha huwa isagaaba guursan lahaa markuu nin doonayo walaa maanica wax maanicana ma jirino yamnachu nebiga ka mancaniya min daalika eedadii baa dhashay waa wada joogeen ya haddou hadduu nebigu rabo dee cid wax hortaagnaa maba jirinba marka waxaan ay sheegayaan iyo qalbigiisa ku dhacday wax ka jira ma jiraan marka tafaasiirta ee la jooga meeshaas intaanoo kaleo qisoo baadil ah bay soo rarayaan waa wax ka jiraa jirin wuxuu yidhi shiikhu waman minaa yaa naga mida kumaa naga mida oo yatasawaru suuraysan kara u malayn kara asayida sayidka alakrama akramka nebi moxamed sal alla alay slam oo yaquulu liqowmihi dadkiisi ku dhahaya innahu mursalu min rabbi inuu yahay rasuul xag rabbi laga soo diray oo wayatluu nebigu oo akhrinaya calayhim dadka dushooda saaba- sabaaxa masaa'a subax iyo galabba amrallaahi ilaahay amarkiisa lahu isaga oo amray biqowlihi qowlkiisa ilaahay fii suurati alxijri almakiya suuradda le ruba oo maka ku soo degtay laa tamuddanna buu nebigu subax iyo galab ku akhrinayay ilaahay baa amray lahu nebiga maxaa la yidhi nebi allow laa tamuddanna caynayka indhahaada ha u taagan ilaa maa shay matacna aan raacay bihi maagaba aswaajan oo minhu isagii baaba nebiga saa loogu yidhi indhaha ha u taagi iyo wa fii suurati daaha almakiya waa suurad kaloo iyana maka ah ayda walaa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunya uma huwa nebigu bacda daalika intaa ka bacdi isagoo subax iyo galabba aayadaha dadka u sheegaya oo isagana saa lagu yidhi yadkhulu in wuxuu gelayaa beyta rajulin oo min mutabicihi kuwa isaga rumeeyey ah uma huwa huwa nebigu yo- bacda daalik yaa intaa dabadeed yaa suuraysan karaa inuu nebigu yadkhulu galo beyta rajulin oo min mutabicihi oo yandura u fiiriyo ilaa zawjihi xaaskiisii musaadafatan uma yashtahi uu daneeyo zawaajaha gabar nin kala qabo guurkeed yaa suuraysan karaa ma dhici karo ina haadaa arrinkaas almru mayuu yidhi mise lamru ina haadaa kaas almru ina haadaa kaasi ya laamrun waa amar amarkaasoo si kaloo ii qoray cadiimu weyn tashcuru waxaad dareemayso bidaalika arrinkaas suduurunaa laabahanaga laabta yadaaba dareemaysa arrintaa waa arrin khatar walow xadaa haddou dhici lahaa amrun amar oo midlu daalika kaasoo kale ah min aqali naasi dadka kan ugu ugu yar ugu hooseeya derajada laciiba calayhi waa lagu ceebayn lahaa nin dadkaa kaloo caadiga ah hadduu la yidhaahdo nin kale xaas u joogo bua- buu- baa la ficnaatay ama daneey waaba lala yaabi lahaaba maba dadka caa- fiican baysan kaba suuroobi karinba dadka kuwa ugu hooseeya xataa ah ya fa keyfa sidee biman nebiga ijtamacad ay isku waafaqday kelimatu lmu'arikhiina mu'arikhiinta kelimadoodu calaa annahu inuu isagu yahay axsanu naasi khuluqan wa abcaduhum kan ugu fogaanshaha badan canid canilha danaaya waxyaalaha hooseeya wa ashadduhum kan ugu darnaanta badan dakaa'an iyo wa firaasatan yaa saraadinta ama fa- waxa qofka wax faraaseeya yaa dhugta dakaa'an dhugta iyo fahmada iyo wa firaasatan xataa madaxahu llahu ilaa ilahay nebiga ku ammaanay biqowlihi fii suurati qaaf fii suurati nuun miya wainaka adigu nebi allow la calaa khuluqin dabeecad weyn baa dul saaranta khuluqaasoo cadiima laa shaka wax shakiya ma jiro ma ahanin ana haadihi alkhuraafata khuraafaadkaas mimaa kii inay ka mid tahay yaltaxiqu haleelaya bikhuraafati alqaraaniiq khuraafadii kale oo qaraaniiqda qisatu lqaraaniiq suuratu wanajmi marka la marayo iyo meelahaasay imaanaysaa a waa khuraafaad kale ama khuraafa la yidhahdaa khaba wey waxa weye qisatu lqaraaniiq ma ha suuratu wanajmi ha marka halkaas waxyaalaha ay keenaan weeye oo wax ka jirin taasoo wadacahaa ay dejiyeen acdaau diini diinta cadowgeeda diinta kusoo dhex daraya balaaya wax qodhay waaye laakiin rag baa ka gartay liyasiluu inay gaaraan bihaa arrintaa inay ku gaaraan ilaa aqraadihim danahooda walxamdu lilaah mahad allo u ahaado qad xaqiiqee naaqadad qisadaani waxay waxay ka hor timid annaqla naqligii saxiixa ahaa iyo walcaqla caqligii waxaa alla mahadiisa waxaan ay sheegayaan caqliguna ma ogola naqliguna ma ogola naaqadat weeye naaqadat naaqadatil naqla walcaqla waaye naaqadtu maaha naaqadati naaqadati naqla iyo walcaql falam tabqa ma baaqi noqon shubhatun wax shubhaah fii ana alxaqiiqata xaqiiqadu inay tahay fii maa kii naqalnaahu laka aan kuu soo rarnay qofka kitaabka akhrisanayo awalan marka hore aan kuu sheegan wahuwa kaasina alladii midka weeye yustafaadu laga faa'iidaysanayo min alqur'aani shariif qur-aanka shariifka qaala tacaala fii suurati alaxzaab waid taquulu liladii markaad u lahayd ka sheekeeye ninkii ancama allaahu caleyhi ilaahay u nicmeeyey wa ancamta caleyhi adna aad u nicmaysay aa lahayd amsik calayka zawjaka wattaqi illaaha oo watukfi aa qarinaysa fii nafsika maa shaa allaahu mubdihi uu yahay mid daahirinaya oo watakhshanaas dadka aa ka baqaysa inay ku dacaayadeeyaan wallaahu baana axaqu an takshaahu ilaahay baa muda inaad ka yaabto falamaa qadaa zaydun minha wadara zawajnaakaha markaasaan kuu guuran lianlaa yakuuna cala almu'miniina xarajun mu'miniinta dushooda saysan ciriir u noqon fii aswaaji adciyaa'ihim kuway ka wiilal yeesheen xaasaskooda idaa qadow minhuna wadaraa wa kaana amru llaahi mafcuula waaladii midka abdaahu llaahu ilaahay daahiriyey oo nebigu qarinayey huwa zawaajuhu bihaa weeyaan waaa layidhi xaasaskaada ka mid noqonaysaa gabadhaa guursaa la yidhi taas nebigu waa ogy zawaajkiisa bihaa zaynaba guursanayo walam yubdin mana daahirin kayra daalika waxaa waxaan ahayn waa mid daa-un keliya wa haada alqur'aanu qur'aankani acdamu shaahidin markhaanti kan ugu weyna ka badan weeyaan wallaahu subxaana wa tacala aclam sawaab